bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kusoo dhowaada warka subax waxaa ini akhri doonta anigoo ximdi baraale qodobadana waxaa ka mid ah kulaanka ayaa lagu qabtay magaalada bandiiradley ee gobolka mudug maamulka degmada guraceel waxa uu kulan la qaatay wafdi ka socday qaramada midoobe wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa qaahiro uga qaybgalaya shirka wasiirada cadaaladda carabta guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka puntland oo howlo shaqo u jooga waddanka switserlan ayaa la kulmay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi munaasabad lagu xirayey barnaamijka kombaysas oo lagu wacyigelinayay laguna tababaro dhallinyarada soomaaliyeed ayaa lagu qabtay waddanka swiden akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah ciidamada etoobiya ayaa dib u qabsaday laba magaalo oo ay joogeen kooxda kiibiyan subax talaadaha taariikhdu ay ku beegan tahay toddobada bisha labiyo tobnaad sanadka laba kun labaatan iyo kuwa kusoo dhowaada warkiio intii hore ka faahfaahsan maamulka degmada guraceel ayaa waxa uu kulan la qaatay wafdi ka socda qaramada midoobey bashiir cabdi xiirey ayaa warkan soo diray waxa uu ahaa kulan looga hadlaya xaaladda abaaraha iyo sidoo kale horumarka deegaanka waxaana lagu qabtay deegaanka bandiradle iyo gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya kulanka waxaa soo qabanqaabeeyey dhallinyarada deegaanka bandiradley waxaana ka soo qayb galay maamulka iyo sidoo kale waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaankaasi ka qaybgalayaashii madasha ayaa sheegay in magaalada bandiradley sannadihii lasoo dhaafay ay ku tillaabsatay horumarro kala duwan idinkoo mahadsan aanaan ognahay inaad dalka kan wax weyn iyo qiimo badan ugu fadhidaan waxaan codsanaynaa haddaan bandiiro leynahay inaan xuquuqdii aan iska lahayn oo degminimo aan helno sida maaragta ugu dadaalka badan waa haddii nin la sugaayo waxa weeye adigaa xilkii ku saaran yahay waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad in asaas aan idiin sugayno aad noogu timaadaan si degdega noogu timaadaan in naloo saxiixo in naloo ansixiyo degmadii sidaad u ballanqaateenba codsigeennu waxa uu ku beegan yahay ama uu daaran yahay madaxweyne dhiga noo yeelo hay dhalyalsan warkeenna hana yaraysan noo istaag waxaan rajaynaynaa xataa maalmuba dhahayna saacadaha soo dhowow inaan maqalno in la yihahdo bandiradley degmaa loogu dhawaaqaya gudoomiyaha deegaanka bandiradley cabdirasaaq axmed jaamac ayaa tilmaamay in madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ay kala hadleen sidii bandiradley u heli laheyd baahiyada asaasiga ah oo ay u baahan tahay in degmo ay ku noqoto haddii la ay kuu roon yahay baarlamaanka la marsiinayo oo haddii la kuna golaha wasiirada la geynayo midaas baa nooga sharaf badnaatay aan garabka saaranno oo ayada aan qaadanno ayadoo sharaf badan aan ku qaadanno waxaan leenahay sida oo u dhaqamo maamul goboleedee nala siman galmudug ha u dhaqantaan leenahay sida dadkooda ay xaquuqda ugu raadinayaan galmudug ha ugu raadisaan leenahay sida meeshii gobol goosasata ay gobol uga dhigayaan tii degmo qaatana degmada uga dhigayan waxaan leenahay dalka qaarna gobol ha laga dhigo qaarna degmaha laga dhigo maadaama marka anagu marka hore gobol baan u ordaynay galmudugba sideedaba ay degmada ku aruurtay baan degmada iska aadnay marka hore waxaan is lahayn gobol baad noqon doontaan saaxada baaxadda aan haysanay dalkan ugu haraysan daraaddiis markaasaan waxaan ku soo baqannay haddaan galmudug gobol baan ku dhawaaqnaba aysan ka yeeraynin inaan degmada yartaa iskaga tuugsanno ayadaan kusoo aruuro waxaan leenahay marka ayadii laftigeedii biyo la waayo weesaa lagu gabaabala degmadii waxaaba degme hellaa maxaaba gobol helnaa degmadii keligeed ahayd baan galmudug ka baryaynaa intaasoo sano ayadii baan u taagannahay waxaan leenahay inta noo timaadaan war waxma haysataan keliya na idhaahda
kulan looga hadlayay horumarinta deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada bandiiradley ee gobolka mudug baashe cali xaashi ayaa warkan faahfaahinaya qodobkaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa markana wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya ayaa qaahiro uga qaybgalaya shirka wasiirada cadaaladda ee carabta mawliid xasan cabdi
wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdiqaadir maxamed nuur oo uu weeliyo danjiraha soomaaliya ee masar ahna wakiilka joogtada ee ururka jaamacadda carabta mudane ilyaas sheekh cumar ayaa maanta ka qayb galay shirka wasiirada cadaaladda ee jaamacadda carabta oo ka dhacay dhismaha xarunta jaamacadda carabta kulanka oo ahaa kalfadhigii soddon iyo toddobaad ee wasiirada cadaaladda carabta ayaa looga hadlay arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo la dagaalanka musuq maasuqa waxaana uu wasiirka cadaaladda soomaaliya fagaarahan kusoo bandhigay horumarada soomaaliya ay ka samaysay cadaaladda iyo la dagaalanka argagixisada wasiirka oo khudbad qoraal ah la wadaagay wasiirada carabta ayaa si faahfaahsan u sheegay in soomaaliya guulo la taaban karo ka gaartay dhismaha hanaanka garsoorka maadaama dastuurku xaqiijiyey madax banaanida garsoorka dalka iyadoo ay xusid mudan tahay in wasiirka uu kulamo gaargaar ah la yeeshay wasiirada dhiggiisa ee masar ciraaq iyo dalal kale oo carbeed waxaan xalay soo gaarnay magaalada qaahira ee dalka masar xaqiiqdii si maaragta sharaf leh ayaana loogu soo dhoweeyey guud ahaan dowladda masar iyo safaaraddeenii qaahira safiirkeenii ilyaas iyo tiimkiisii ayaana soo dhoweeyey maanta waxaan ka qayb galnay shirkii aan u nimid oo ahaa shirkii soddoniyo toddobaad golaha wasiirada ee jaamacadda carabta oo lagu lafuguro arrimo aad u muhiima sanadkan waxyaabaha laga hadlayey waxaa ugu muhiimsanaa la dagaalanka argagixisada waxaa kaloo ugu muhiimsanaa la dagaalanka musuq maasuqa iyo umuuro kale oo muhiim ah oo dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan dowlaha carabta muhiim u ah wuxuuna ku soo dhammaaday si jawi fiicana annagana waxaan soo bandhignay ka wasaarad cadaalad ahaan guulihii aan ka gaarnay inti muddadii aan joognay arrimaha la dagaalanka musuq maasuqa hadday ahaan lahayd shuruucdeedii guddiyadeedii la dagaalanka argagixisada oo soomaaliya wax weyn u ah oo muhiimad gaara u leh maaragta maadaama annaga aan ku jirno dowladaha la dirira argagixisada iyo maaragta guulaha guud ee dowladda soomaaliyeed ay dowlad wanaagga ka gaartay ayaan ku soo bandhignay ilaahay mahaddiis waxaa ah in maaragta qaraaraadka soo bixi doonaan mustaqbalkana wax weyn ka tari doonaan shuruucda hadda laga hadlay qaarna waxay u baahan yihiin in la lafaguro oo dowladda soomaaliyeed wixii ugu aadan laftarkeeda ay maaragta ka baaran degto qaarna waa qaar horay loo ansixiyey oo maaragta u baahan in maaragta annagana aan qeybteena ka qaadano wasiirka ayaa intii uu joogay wasaaradda ku guulaystay dhammaystirka dhismaha guddiga qaran ee la dagaalanka musuq maasuqa iyo ka mid noqoshada heshiisyada caalamiga ah ee ciribtirka musuqa mawlid xasan cabdi mawlid muha warbaahinta qaranka qaahira
guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka puntland ayaa howlo shaqo waxa uu u joogaa wadanka switzerland waxauna la kulmay jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool wadankaasi cabdiqani cali dalmar ayaa faahfaahinta warkan soo diray
guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo howlo shaqo u yimid dalkan switzerland ayaa kulan waxa ay la yeesheen qaar ka tirsan bulshada soomaaliyeed ee ku nool waddankan madashan ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa diblomaasiyiin ka socotay safaaradda soomaaliyeed ee waddankan switzerland qaar ka tirsan bulshadii soomaaliyeed ee kulanka ka hadlay ayaa waxa ay guddiga ku ammaaneen howshii ay dhowaan qabteen intii lagu guda jiray doorashooyinkii dowladaha hoose ee ka dhacay degmooyin ka tirsan puntland intaas bacdigeed waxaan rabaa inaan u mahadnaqo oo bogaadiyo shaqadii quruxda badnayd ee kulligeen aan maqsuudka ka wada nahay ay qabteen guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ah ee puntland
aad baad u mahadsantihiin de waxaa quruxda badanoo aad samayseen iyo sidaad u shaqayseen iyo marxaladda adagoo aad ku shaqaynaysaan soomaaliya oo aniga intaa weligay doorasho ma arag iyo cid meel lagu ridayo madaxweynaha meel joogaan maqlaa madaxweynahaasaan aqaanaa weligay weligay doorasho codkayga meel intaan ku riday xeel baan doortay ma dhihinin runtii arinta ay qabteen wancaa ugu soo dhaweynayn waxa weeyaan arin ibafur u ah ummadda soomaaliyeed inay dadka talada shacabka iyaga dib ugu soo celiyeen in ay qabteen doorasho qof iyo codah dadkuna soo doorteen dadkii matali lahaa runtii waa arrin aada u fiican waa mahadsantihiin waxaa waaye inaad aad noo imaateen xanuuna jira awgeed waxaa waa jeclaan lahayn xaflad intaa ka weyn ka sharaf badan ka qiimo badan inaan idiin dhigno laakiin wakhtigaa noo diiday marka waxaan leeyahay safar salaama ilaahay aad nabadgeeyo dhammaan tiimkeenna inaan soo dhoweyno guddiga doorashooyinka puntland muddada isbuuca u joogay shaqada waddankai switzerland insha allah alle subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inta idin dhimanna intaas tusaalaha noo noqotay soomaali weyn iyo annagaba inay guul idinku dhammaato biidni illahi alkariim dhanka kale mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka puntland ee marka magacooda lasoo gaabay loo yaqaano tibet ayaa uga mahad celiyey bulshadii soomaaliyeed ee soo dhoweysay waxa ayna warbixin ka siiyeen ujeedka uu daarnaa safarkoodu ay ku yimaadeen waddankan switzerland
dabcan waanu idinsoo booqanay waxaanu halkan u nimid aqoon-isweydaarshi gaaban si aanu dowladan gobolkan jineef aanu xooga faa'iidaysano aanu ugu dabqano shuqlada ka socda soomaaliya oo hadda demoqrasayshonka walaalayaal hayaankii aanu bilownay laba sano ka hor ee aanu hadda ku keennay inaannu saddex degmo ka qabanno doorasho horudhaca oo ujeeddadooda ahayd inaan si aan loo fashmin bal horta la ogaa dadka in hal la gaarsiin karo hal qof iyo hal cod inaanu inaan inaan inaanu tijaabadaas samayno si kuwa kale ee ku xiga ee loogu dabaqo ama wixii laga bartay lagaga hirgeliyo aad baa idinka mahadcelinaynaa runtii soo dhoweyntan iyo halkan aada nagu xusteen safaaraddeenna oo diblomaasiyiinta ka socdo saalax ugu horeeyo iyo safiiradoo naga maqan oo iyadan runtii shaqada halkan aan u nimi qayb weyn ka qaadatay iyada iyo diblomaasiyiinta kale safaaraddu inay si fiican noogu dhammaadaan akhyaarta jaaliyadda odayaasha iyo dhallinyarada iyo cid walba iskugu jirta kuwa nooga soo safray magaalooyinka kale fogfog iyo waddamada kale dhammaantiin aad iyo aad baa umahadsan tihiin
runtii waa tusaale tusaale uma aha puntland keliya laakiin qof kasta oo soomaaliyeed meel kastoo dunida ugu nool yahay maanta farxad ayay u tahay tusaale fiican ayayna u tahay waxaan rajaynana insha allahu inay sidaasay si kaysii wanaagsan noogu wada dhammaadaan marka mar labaad mar saddexaad anuu ku hadlaya magaca safaaradda waxaa idin leeyahay soo dhowaada cabdiqani cali dalmar warbaahinta qaranka magaalada jineefa waddankii switzerland
munaasabad lagu soo xirayay barnaamijka combises ayaa oo lagu wacyigeliyey laguna tababaro dhalinyarada soomaaliyeed ayaa lagu qabtay wadanka sweden saabir cali yuusuf
waxaa magaalada stockholm lagu qabtay kulan lagu soo xirayay barnaamij soo socday saddex sano oo lagu wacyigelinayay dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool waddankan sweden kulankan waxaa kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed iyo ilaamaha dowladda sweden waatan hogaamiyaha dhallinyarada kombaas ilham maxamed macalim oo nooga warbixisay waxa laga faa'iiday barnaamijkan kombaas muddadii saddexda sano ahayd uu socday saddexdan sano waxaan ka shaqaynaynay saddex qodob oo kala duwan haddaan ku bilaabo cudurada dhimirka waxaan ka shaqaynaynay in aan kordhinno wacyiga oo ku saabsan cudurada dhimirka bulshada soomaaliyeed oo dalka sweden ku nool dhexdeeda saas oo goolkeennii ama hadafkeenu yahay in laga hortago cudurada dhimirka waxaan shaqadaasna ku fulinay toban magaalo oo kaya dalka sweden shaqada labaad ama arrinta labaadaan ka shaqaynay waxay ahayd ka hortaga cunsurnimada iyo takoorinta ee dalka sweden tan saddexaadna waa tababar loogu talagalay in la siiyo dhallinyarada iskoolaadka ee da-doodu tahay ilaa tababarkaas wuxuu yahay habka loo xaqiijin karo macluumaadka ama informationka oo laga helo baaraha bulshada dhakhtar liibaan oo ah dhakhtar soomaaliyeed kuna takhasusay cudurada dhimirka kana soo qayb galay munaasabadan ayaa soo jeediyey muxaadaro ku saabsan xanuunka dhimirka
waa safmar marka adduunku wuxuu isku raacay in la galay xilli mugdi ah oo walwal iyo rajaxumo lagu jiro boqolkiiba sagaashan dadka la xiriira dhinaca cudurada dhimirka emergency-gu imaanoo naftooda iska qaadayana saldhigeeduna waxay tahay walwal mugdi mustaqbalka cabsi walwal iyo kali ahaan ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool waddankan sweden iyo dhallinyaradii ka faa'iiday barnaamijkan muddadii uu socday saabir cilmi yuusuf warbaahinta qaranka sweden
markaana akhbaaraadka dibadda ciidamada etoobiya ayaa dib u qabsaday laba magaalo oo ay joogeen ama ay haysteen kooxda t b l f ciidamada etoobiya ayaa dib uloo wareegay magaalooyin istaraatiiji ah kuwa oo ay qabsadeen ciidamada tigreega sida ay dowladdu sheegtay taas oo calaamadii ugu dambeysay ee ay dowladdu dib u qabsato dhulkii ay dhowaan lumisay xoogaga taabacsan jabhadda tigreega ee tblf ayaa waxa ay la wareegeen gacan ku haynta magaalooyinkan oo ka tirsan gobolka amxaarada bil un ka hor warkii subaxee raadiyo muqdishona waa inaga intaa cabdiqaadir saab ayaa soo saaray waxaana warka farsameynayay siidow anigoo xamdi baraale ayaa la socodsiinaya